Wasiirka Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa dhagax dhigay dib u dhiska masjidka An-Nuur ee xaafadda Bardaale ee magaalada Baydhabo. Dhagaxdhigii dib u dhiska masjidkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Diinta iyo Awqaafta Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Howlaha Guud, Dib u Dhiska iyo Guryeynta Koonfur Galbeed Mudane Cabdulaahi Ashcari, culimo u diin, cuqaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Howlaha Guud, Dib u Dhiska iyo Guryeynta Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mudane Cabdulaahi Ashcari iyo qaar ka mid ah guddiga dhismaha masjidkan ayaa ka warbixiyay howlaha ay bilaabeen.
waxaan dhex joognaa masjidka masjid nuurul awal oo ku yaala magaalada baydhabo gaaraan xaafadda bardaale Een, runtii maanta waxaa dhagax dhig aan u taaganahay anaga iyo wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta iyo agaasimihiisa iyo injineer sheekh cumar marka insha allah arrinkaasaa maanta aan usii joognaa waxaan rajaynaynaa maanta khayr aan u taagannahay oo xagga baytullaahi insha allah inaan un gelinno juhdi iyo maaragti waxaynu heli karna aan gelino ku tabarucno insha allah Ee, ilaahay ha noogu dhiso masjid- een, xasan masjidkiisa hadda u dhisayno oo aan ugu talagalnay inaan maanta u dhisno u taagannahay Ee, muxuu ahaa inuu ilaahay noogu dhiso guri aakhiro Een, may runtii farxad weyn ahaa geeka ini una qeyb ku haana ama goobjoog un haana dhagaxdhigga masjid ilaahay masaajiddiis ku mid ah bayd min buyuuti illaahi tabaaraka wa tacaala ee masjid nuur alawal ee magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda bardaale Ee, runtii masaajidda maybwaha waa meelo bulshada may la irahay laku hega waay diintiyo laku baraw walaay macruuf ee may la irahay is- laku faraw wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane nuur siidow baaba oo dhagax dhigay dib u dhiska masjidka al-nuur oo ku yaala xaafadda bardaale ee magaalada baydhabo ayaa ka warbixiyay qorshaha uga degsan wasaarad ahaan dhismaha masaajidda isaga oo bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masjidkan Een, wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo waajibkeeda gudanaysa waxay samaysay guddi oo wasaaradda ka socda oo qiimeeya guddigan shaqada ay qabanayaan inay ku guulaysan karaan iyo maaragtay qarashaadka ay hayaan iyo imkaaniyaadka kale oo ka dhinaan kara wakhtiga iyo wakhtiga masaajidkan maaragtay xaafadda maadaama baahida masaajidka taalo ay mas- ay aad u muhiim tahay runtii masaajidku wuxuu ahaa masaajid aad iyo aad u yar jamaacadiisuna ay aad u badan tahay waxaa horumara jidkan maaragtay lix mitirka aad arkaysaan marka jidkii dadka jamaacada masaajidka markii ay ka badato waxay ku tukan jireen maaragtay maxaan ku yidhahdaa waddada dhexdeedii masjidkan oo la dhisay kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii ayaa hadda ujeedkiisu wuxuu yahay in la ballaariyo si dad badan ay ugu dugtaan maadaama uu ciriiri noqdo xilliyada salaada